galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadeeda galabnimo oo si toosa washington idinka imanaysa sidii aad warkaba ku maqlayseen shirkii wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa dhismaha maamulada ciidanka qaranka iyo hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada garoowe natiijada ka soo baxday shirkaasi iyo aragtida madaxda halkaasi joogtay waxaa warbixintan nooga soo diyaariyey wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
kulanka labada dhinac oo u dhexeeyey guddiyo ka kala socday dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa looga dooday qodobo badan oo ugu dambeyntii maanta laga soo saaray ilaa toddoba qodob ilaa shalay waxaa muuqanaysay in guddiyada ay isku mari waayeen arrimaha laga doodaya qaybtood waxaana ilaa shalay soo ifbaxaysay in puntland ay walaac ka muujinaysay qodobada laga doodayay ee sida gaarka u taabanaya iyo sida loogu muujinayo heshiisyada ay kala saxiixanayaan afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa-uud aweys ayaa warbaahinta u aqriyey arrimaha isla qaateen guddiyadii doodayey madaxdana ay kala saxiixdeen kuwaasoo ay ka mid yihiin arrimaha dastuurka iyo heshiisyadii horey loo galay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay isku afgarteen dardargelinta iyo fulinta dhammaan heshiisyadii horey u gaareen dhinacyada si arrintaasi loo gaaro waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi isku dhafa oo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyadaasi waxaana la soo dhoweeyey wixii ka qabsoomay heshiisyadii la galay dastuurka iyo arrimaha federaalka si loo dardargeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka waxay madashu isku raacday in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imaanaya dowladaha xubnaha ka ah federaalka sida ku cad qodobka boqol soddon iyo saddex barkhadiisa labaad xarafka a iyo qodobka boqol soddon iyo afar barkhadiisa labaad hiigsiga labada kun lix iyo toban waxaa la isku raacay in dalka soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyin xor ah marka la gaaro sanadka labada kun lix iyo tobanka in talada geedi socodka higsiga labada kun lix iyo toban ay ahaato mid loo wada dhan yahay maamul usameynta gobolada dhexe iyo arrinta ay puntland walaaca xoogan ka qabtay ayaa qayb ka ahaa go-aanada laisla qaatay waxay madasha wadatashigu isku raaceen in dhismaha ku-meelgaarka ee gobolada dhexe ee dowladda federaalka hogaaminayso lagu saleeyo heshiiskii afariyo tobankii oktoobar sanadkii labada kun afariyo tobanka qodobkiisa hal dhibic saddex ee isla gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland ergooyin ka socda gobolka mudug qaybta puntland lagama qaybgelin karo shirka maamul sameynta gobolada dhexe arrimaha ay isla qaateen dhinacyadii kulmay waxaa ka mid ahaa laguna dheeraaday arrimaha amniga guud ahaan dalka iyo sameynta ciidamo milatari iyo booliis goboladana ay qayb ku leeyihiin waxaa la isku raacay in la hirgeliyo is-afgaradkii labaiyo tobankii abriil sanadka labada kun shan iyo toban ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas kaasoo tilmaamaya in saddex kun oo askari looga qoondayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed puntland iyo in dowladda dhexe ay la wareegto xuquuqda ciidankaasi in dowladda federaalka soomaaliya ay taageero guud siiso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan dowladda puntland in laga caawiyo la dagaalanka argagixisada iyadoo laga cabsi qabo in argagixisadu kasoo gudubto xuduudbadeedka u dhexeeya yemen iyo soomaaliya in wasaaradda amniga dowladda federaalka ay abuurto xiriir iyo iskaashi joogtaa u dhexeeya wasaaradaha amniga ee dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka gaar ahaan arrimaha quseeya amniga iyo la dagaalanka argagixisada in la diyaariyo qorshe midaysan oo looga saarayo ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed deegaamada weli gacantooda ku harsan in sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo guddiga amniga qaranka sida ku cad dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka cutubka tobnaad qodobka boqol kow iyo toban h ee tilmaamaya dhismaha guddiga amniga qaranka si loo dardargeliyo xoreynta iyo xasilinta deegaamada waxaa beesha caalamka laga codsanayaa inay taageero buuxda ka geystaan dhismaha ciidan boolis oo ay leeyihiin dowladaha xubnaha ka federaalka oo ku fulinaya sugidda amniga degmo walbana loo qoondeeyo laba boqol oo askari oo boolis ah wadaagga kheyraadka dabiiciga iyo ka-faa'iidaysigiisa ayaa ka mid ahaa arrimaha ku xusnaa warmutiyaedka la soo saaray maanta in kheyraadka dalka soomaaliya ku jira ay tahay hanti ummad soomaaliyeed ee wada leedahay lana dhiirigeliyo sidii looga wada faa'iidaysan lahaa in la sameeyo islamarkaana la dhammaystiro dhammaan shuruucda ku aadan ka faa'iidaysiga iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga si loo dedejiyo samaynta shuruucda qaybsiga kheyraadka dabiiciga waxay madashu ku heshiisay in la magacaabo muddo afartan iyo shan maalmood gudahood guddi ka kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka oo kasoo shaqeeya heshiis ku-meel gaara oo ku saabsan qaybsiga kheyraadka dalka qaybsiga deeqaha caalamiga ee axdiga cusub new deal waxaa la isla gartay inaan lagu qanacsanayn loona baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo axdiga cusub amaba new dealka bideeqaha lagu helo magaca soomaaliyeed in loo qaybiyo si cadaalad ah iyadoo la abuurayo jawi abuuri kara kalsooni iyo hufnaan lana dhiso guddi farsamo oo ka kooban dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha ku jira ee xubnaha ka federaalka ugu dambeynna waa baahinta maamulka gobollada iyo degmooyinka waxay madashu isku raacday in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dedejiyaan dhismaha iyo dhammaystirka maamulada gobollada iyo degmooyinka madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka sida koonfur galbeed jubbaland iyo puntland ayaa soo wada dhoweeyey inay yeesheen kulan wada tashi islamarkaana ay ka soo baxaan waxay isku raaceen bani aadan wax sameeyey wax unbaa ka dhiman laakiin waxaan isleenahay anaga intii la kari karo waa la qabtay waana la dadaalay waxaan codsanaynaa in wax allaale wixii hadda inta lagu gaaray laga wada shaqeeyo cid walbo maxaan hadda qaban karaa iyo maxaan dib ka qaban karaaba aada looga wada hadlayay dadkuna in badan way usoo dhegataageen laakiin shacabkasana waxaan rabaa inaan u sheego horta waxaa guula in la tashado shir joogti uu dhaco soomaaliya su-aasha waxaa weeye ma u baahan tahay inay tashato haa cidda maanta marka tada laga sugaya ayaa weeye waa inta maanta joogta weeye waxa maanta ay sameeyaan iyo waxa maanta ay soomaali u qabtaan ururseedan ayaa taariikhdan geli doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa hadlay gebagabadii soo gudbinta war muftiyaadka ayaa sheegay in kulamadan ay noqon doonaan kuwo joogto ah oo socon doona ilaa wadatashiga uu gaaro meesha ugu hooseyso sidaas ayaanan mar walba meel uu dalka ka mid ahaan intaan u wada tagno oon u wada fadhiisano ayaa wixii maalintaa habboon in laga yiraahdo ayaan ka dhihi doonaa wixii habboonaay ama soomaaliya muxuu in la yiraahdo loo baahnaay ama ay ku habbooneed oo dhan ma aynaan dhihin laakiin maanta shalayna in baan dhahnay maantana in baan dhahnay berri iyo maalinta ka dambaysay iyo kulamada ka dambeeyana hadba in baan dhihi doonaa ilaa aan rajaynayno in dadka soomaaliyeed kalsoonidoodii iyo niyadsamadooddii iyo ku kalsoonida muxuu ahaaye dowladnimada hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowlad goboleedyadaba dadku intay kalsoonidaas ka helayaan iska aaminayaan mashruucan wuu soconayaa wadatashi weeye waa la ballaarinayaa madaxda dalka ugu sarreyska hoosu u soconayaa sida laga dhawaajiyey baarlamaanada uu tegayaa xukuumadda waa taa wada shaqaynteeda uu tegayaa maxaan ku idhahdaay bulshada qaybeeda kala duwan hadday tahay odayaal dhaqameed iyo hadday tahay dhalinyaro iyo hadday tahay haween iyo kulli in wada tashigaasi bulshadao dhan ay ka wada qayb kastoo wax walba laga tashado la isweydiiyo iyadoo la og yahay oo qofuna aanay dhihin anigu waxaan goormay dhaceen maba ogiye intee looga hadlay maba ogiye qofna aanay lahayn yaan rabnaa dalka dowladnimadiisii inay ku dhisanto ay saas usoo noqoto dadka soomaaliyeed mar kale waxaan rabaa meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dadaalkooda aad iyo aad haddii ayagu dadka qaarkiid aanay u arag inay wax badan dalku wax badan badan badan oo tallaabooyin ayuu hore u qaaday dabcan wax badan oo kalena waa waa waa dhiman yihiin safarku safarka dowlad dhisida iyo dowladnimadu waa bilow gabagaba ma ahan madaxda dowladda federaalka iyo madaxdii maamulada oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada garowe ayaa isla maanta dib uga dhoofay magaalada garowe nuux muuse birjeeb v o a gaalkacyo